runtii khuseeyey dhalinyarada soomaalida america way jirtaa ingiriiska way jirtaa lakin canada meel lamida ma jirto runtii qof walba oo soomaaliya waa taabatay arrinkan dilka dhalinyarada soomaaliyeed macnaha ku dhacay xiliyadii aan soo dhaafnay runtii wuxuu ahaa wax argagax ah wax communitiga ku reebay walwal iyo bahaar marka sharcigan runtii aad buu noogu wanaagsan yahay wuxuu noogu wanaagsan yahay runtii qoryaha loo isticmaalay dhalinyarada ama qaarkood ka mida kulley dhalinyarada marka la dilaya qaar ka mida xataa soomaalida ayaga isdilay marka runtii qoryahaasi waxay ka imaadeen america marka qoryaha laga mamnuucayo wadankan macnaha waxaa la mamnuucay qori o dhan marka qori kaloo sharci darasuu ku imaan karaaba marka runtii faa'iiday noo leedahay waxaan filanaa in sharcigan marka maaragtay la baasgareeyo in maaragtay boorarka xoog la saaro america si aan qori dambe uga soo gelin runtii faa'iido weyna noo tahay ilaahay casa wajalla maaragtay hanaga joojiyo runtii ilaahay hanaga qabto annaguna waxaan u baahana dadaal runtii waa arrin aad noogu wanaagsan